في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين شاهد الإيمان فينا غرة فوق الجبين نحن للهدي جنود قد صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastaoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka oo jimco kasta aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa siddeedda bisha dilqacda sannadka kunafarbqoafartanilabadahijiriyada barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka waxaan toddobaadkan gebi ahaantiisaba ku soo qaadan doonnaa jabka maraykanka ku gaaray waddanka afghanistaan iyo halka uu marayo qorshaha uu maraykanku kaga baxayo waddankaas iyo baylahda soo wajahday xukuumadda kaabul ee bannaanka cidlada ah looga dhaqaaqay wuxuu barnaamijkan oo ay ka qaybgelayaan culimmada diinta islaamka iyo aqoonyahanada soomaaliyeed soo bandhigi doonaa sida dardarta leh ee uu maraykanku uga baxayo waddanka afghanistaan iyo walaaca durba soo food saaray xukuumadda kaabul iyo shabakadaha basaaska tarjumaannada iyo dadka sida dhow ula shaqaynayey maraykanka ku duulay waddanka afghanistaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka
ليس تبلينا السنين كلما جد جديد خارج عن نهج دين ليس يا خلق لدينا في تحديه مشي ماؤنا القرآن يروي وهجاج jo biden tan iyo markii uu xilka dalka maraykanka la wareegay wuxuu ku dhawaaqay in si dhammaystiran ciidankiisa ugala soo baxayo waddanka afghanistaan halkaas oo ay ciidamada maraykanku duulaan ku joogeen labaatan sano hadda waxaa si dardar leh u socda kabixitaanka uu maraykanku ka soo baxayo waddanka afghanistaan waxaana bannaan cidlo ah looga dhaqaaqay xukuumadda kaabul iyo shabakadihii jawaasiista iyo tarjumaannada isugu jiray ee uu ku adeeganayay maraykanka barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka waxaan toddobaadkan gebi ahaantiisaba ku soo bandhigi doonnaa qaabka uu u socdo qorshaha uu maraykanku kaga baxayo waddanka afghanistaan iyo walaaca durba soo food saaray xukuumadda kaabul iyo shabakaadkii basaaska iyo tarjumaannada isugu jiray ee la shaqaynayay maraykanka
الصليب بعده وعتاده وبكل قوات الدمار يزود بالأمس أشرع في سرايف يدا dadku waxay maleeyeen inaanay gaashaanbuurtu maalinna ka bixi doonin waddanka afghanistaan marka loo eego awoodda ay ku soo duulaan tageen iyo qabweynida ay xambaarsanaayeen waxaa kaxaynayey qabweyne iyagoo dadka istusaya islamarkaana doonaya inay dadka ka hor istaagaan jidka allah hase yeeshee labaatan sano kadib waxaa maanta caalamku diiwaangelinaya markhaatina ka yahay jabkii ugu qaraaraa ee gaaray dowladda ugu weyn adduunka marka loo eego dhanka maadada iyo hubka taasoo ah dowladda maraykanka ciidamada maraykanka iyo isbahaysiga nato ayaa si dardar leh waxay uga qulqulayaan waddanka afghanistaan dowlad welibana waxay doonaysaa inay noqoto tan ugu horraysa ee ciidamadeeda kala baxaysa waddankaas inkastoo labaatan sano ka hor dowladuhu u kala tartamayeen ka mid noqoshada ururka nato iyo duulaanka maraykanka afghanistaan dowladaha ka jira caalamka islaamkana ku hadaaqayeen inaanay diidi karin amarka maraykanka laakiin hadda bilcagsi dowlad weliba waxay ka taxadaraysaa in ciidankeedu sii joogaan jaxiimada afghanistaan quruurka iyo khiyaaliga maanka ka degay mas-uuliyiinta maraykanka ayaa keenay inaanay istusin halisyada uga imaan kara duulaan toos ah oo ay ku qaadaan waddan muslim ah kumana cibro qaadan jabkii ku gaaray horraantii sagaashimayadii dalkan soomaaliya si aanu mugdi ku jirin ayuu madaxweynihii maraykanka buushka inanka ah wuxuu ugu dhawaaqay dagaal saliibi ah oo uu ku qaado afghanistaan cid weliba oo caalamka ku noolna wuxuu dooransiiyey laba arrin oo aanay jirin mid saddexaysa labadaas oo ah inay buuxiyaan safka amerikaanka ama garab istaagaan safka mustadcafiinta ee uu caalamku hal jiha ka weeraray go-aankii casiimada lahaa ee ay qaateen hoggaanka imaarada islaamiga iyagoo allah kaashanaya wuxuu si deg dega bannaanka u soo dhigay habacsanaanta xamladii saliibiyadda sidaba uu ugu magacdaray buush waxayna reer afghanistaan iyo muhaajiriintii la joogtayba horiyeen dagaallo adag oo ay ku difaacanayaan diintooda dadnimadooda iyo dhulkooda qaraxyada weerarada jidgalka iyo kuwa tooska ah ayaa ku batay ciidamada maraykanka durbaankii malawaalka ee guushana waxaa bannaanka u soo baxay inuu dhalanteed xaqiiqda ka fog ahaa maamul kasta oo soo maray aqalka cad ee maraykanka kaasoo ay dadka qaar oo ay ka mid yihiin hogaamiyaasha mujaahidiinta ku tilmaamaan guriga madow marka loo eego dhibaatooyinka laga soo falkiyo derbiyada gurigaas ayaa isku dayay inay sida ugu macquulsan ku soo afjaraan duulaanka afghanistaan maadaama ay arkeen inaanu xaqiijinaynin wax un ka mid a hadafkii loo qaaday
inkastoo iskudayadaas uu soo bilaabay xitaa buushkii inanka ahaa obamana uu marar badan ku hamiyey trumpna uu meel fog ka keenay haddana waxaa muuqanaysa in jo baiden madaxweynaha waayeelka ah ee maraykanka uu noqday madaxweynihii xaqiijiyey iskudayadaas maalmo uun kadib markii uu hubsaday inuu ku fadhiyo kursiga aqalka cad ee maraykanka wuxuu jo baiden ku dhawaaqay in ciidamadiisa uu kala soo baxayo waddanka afghanistan ka hor inta aan la gaarin bisha sebtembar ee sanadkan xilligaasoo sanad waliba marka la gaaro maraykanka looga baroor diiqo kumanaankii ruux ee amerikaanka ahaa ee lagu dilay weeraradii manhattan ee ay fuliyeen sagaal iyo toban mujaahid oo ka tirsanaa wiilasha ummadda kana mid ahaa mujaahidiinta alqaacida baiden ayaa soo nooleeyey mid ka mid a rajooyinkii ugu waaweynaa ee ay lahaayeen ciidamada maraykanka ee labaatanka sano duulaanka ku joogay afghanistan taas oo ah in mar uun ay ku soo noqdaan waddankooda arrinkaasna wuxuu ahaa qarowga askarta amerikaanka ah oo markay hurdaan qaarkood ku qarwi jiray we need back to home ama waxaan u baahannahay inaan ku laabanno waddankeenna sidaba ay tabiyeen warbaahinta amerikaanka qaarkood markii uu soo baxay warka jo baiden madaxweynaha maraykanka wasaaradda dagaalka the bentagon ayaa bilowday qorshaha kasoo bixitaanka waddanka afghanistan tan iyo markii lagu dhawaaqay soo afjarinta duulaanka afghanistan ilaa iyo iminka aynu hadlaynana waxaa waddanka afghanistan laga soo saaray kalabar ciidamada amerikaanka sida uu xaqiijiyey taliska ciidamada maraykanka ee ku duulay waddankaas inkastoo aan wax badan laga ogeyn qaab socodka qorshaha uu maraykanku uga guurayo waddanka afghanistan oo uu duulaan ku joogay labaatan sano haddana warbaahinta amerikaanka iyo kuwo caalami ah ayaa marba marka ka dambaysa waxay baahinayaan warbixinno ka markhaati kacaya sida xawaaraha leh ee uu maraykanku uga cararayo afghanistan isagoo aan awoodin inuu qaato saanadihii militari ee uu labaatanka sano ku daadgureynayay waddanka afghanistan jacklin feldisher oo ka mid a wariyaasha ugu waaweyn ee amerikaanka waxna ka qorta arrimaha amniga qaranka maraykanka ayaa dhowaan warbixin ka diyaarisay qaabka uu ku socdo insaxaabka maraykanka ee afghanistan waxayna daaha ka rogtay iyadoo soo xiganaysa mas-uuliyiin sarsare in khasaare adag oo xagga maaliyadda ah uu soo gaarayo miisaaniyadda wasaaradda dagaalka ee maraykanka sababa ku aadan iyadoo si olokac ah loo burburanayo saanado militari senter john mishin ayaa carabaabay walbahaar ka ballaaran ee uu ka qabo burburinta sahayda militari ee taalla waddanka afghanistan hase yeeshee kuwa wax taxliiliya ayaa tilmaamaya in wakhtiga la siiyey saraakiisha amerikaanka uu yahay mid xadidan taasina ay keenayso inaanay haysan khiyaar aan ka ahayn inay burburiyaan wax waliba oo ay burburi karaan oo ka mid ah saanadaha militari
sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay taliska dhexe ee ciidamada maraykanka kun iyo siddeed boqol oo ka mida noocyada kala duwan ee agabyada milatari iyo hubka ayaa lagu wareejiyey sharikad taabacsan bantikonka si loo burburiyo iyadoo ay intaa dheer tahay qalabyo kale oo loo daabulay meel ka baxsan afghanistan ayna qaadeen in ka badan boqol diyaaradood oo nooca c toban iyo toddoba ah inkastoo wakhtiga oo cidhiiri ah ay ku andacoonayaan saraakiisha maraykanka haddana walaaca ugu badan ee maraykanka ayaa ah in haddii hubkaas lagu wareejiyo xukuumadda kaabul uu ugu dambeyn ku dhaco gacanta imaarada islaamiga ee afghanistan taasna ay ka doorbidayaan inay burburiyaan maadaama aanay qaadi karin senatarka dimuqraadiga ah ee laga soo doortay gobolka virginia manshin ayaa tilmaamaya in burburinta gawaarida militari iyo qalabyada kale ee muhiimka ah aanu ahayn wax la qaadan karo wuxuu intaa ku daray kadib wixii aan ogeenay aan ku bixinay dagaalka afghanistan kadib intii dhibaato ah ina soo gaartay iyo dhiigga sirada badan ee maraykanka uga baxay afghanistan maanta waxaan burburinaynaa wax weliba waxaan ku riixaynaa reer afghanistan inay isweydiiyaan su-aal ah waa dad noocee ah ameerikaankan ma jirto waxay awoodaan ayuu yidhi sanatarkan ameerikaanka ah oo aada uga caraysan burburinta qalabyada milatari ee ciidamada maraykanka ee afghanistan senatarka ayaa hadalkan ka jeediyey fadhi gaar ah oo lagu ansixinayay saraakiil cusub oo jogooyin xagga sirdoonka ah ka qaadanaya wasaaradda dagaalka ee maraykanka waxaana hadalkiisa la dhacsanaa badi senatarada ameerikaanka ah ee fadhiga soo xaadiray daniel davis oo sanadkii laba kun koob iyo tobanka kormeero guud ka ahaa qorshe lagu dhimayay tirada ciidamada maraykanka ee afghanistan ayaa tilmaamaya in xiliyadan oo kale ay duruuri tahay inaad baabi'iso wax weliba oo aad ku qaadi karin diyaaradda sidaas darteed xaaladdu ay noqonayso mid fowdo lama huraanna ay tahay inay wax u dhacaan qaabka ay hadda howshu ku socoto ee burburinta qalabyada milatari ee dowladda maraykanka davis wuxuu qaladka ugu weyn ee la xiriira burburinta hubka dusha kaga tuuraya wasaaradda dagaalka ee banticon taasoo uu sheegay in laga doonayay in markii uu dhacay heshiiskii dooxa ee dhex maray maraykanka iyo imaarada islaamiga ah inay durbo bilaabaan qorshe ay hubka ugala baxayaan afghanistan balse wuxuu sheegay in tallaabadaas ay qaadeen oo keliya markii uu warka kama dambaysta ah ka soo baxay madaxweyne joe baiden waa mustaxiil inaan howshan u qabana sidii loo baahnaa iyadoo aan haysano wakhtigan kooban markii aan fursadda u haysanay inaan howsha u qabanno qaabka ugu wanaagsan kama aynan faa'iidaysan xilligaanna ma haysano wakhti nagu filan waxaan dhexda kaga jirnaa fowdo ayuu yidhi daniel davis oo horay xil sare uga soo qabtay wasaaradda dagaalka ee maraykanka يا ويلهم ونذير الشر على الكفار من صولتنا من قبضتنا نحن الأحرار senatarka ameerikaanka ee matala gobolka virginiya ayaa soo jeedinaya qorshe macquul ka dhigaya siday isagu la tahay in laga baaqsado burburinta ulakaca ah ee ameerikaanku ku baabi'inayaan hubka iyo sahayda ciidan ee ka taalla waddanka afghanistan arrinkaas oo ah in hubka lagu wareejiyo xulafada maraykanka ee mandiqadda haddii aan dhammaan qalabyada u dhiibno dad aan ku kalsoonnahay ama ayna la tahay in lagu kalsoonaan karo miyaanay marka habboonayn inaan iyaga u dayno khiyaaraadka si ay u qaataan go'aankan aan anagu qaadannay ayuu yidhi senator manshin wasaaradda dagaalka ee maraykanka the bentagon ayaa ka biyo diiday inay shacabka maraykanka la wadaagto halbeegyada ay u marayso burburinta hubka iyo sahayda ciidamada kuwa lagu soo celinayo waddanka iyo xitaa kuwa ay siinayso xulafada maraykanka dhaqanka ah in shisheeyuhu burburiyo hub iyo sahay ku fadhisa balaayiin dollar ayaa ah waxaan cusbayn markaad dib ugu laabato taariikhda yuhuudda waxaad arkaysaa inay gubeen geetimireedyadii ay ku lahaayeen madiina kuwaasoo ka dhignaa hanti culus arrinkaasna qur'aanka kariimka ayaa ka markhaati kacay sheekh faarax oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa wuxuu isdultaa ku samaynayaa dhacdadii yuhuuddu ku gubeen geetimireedyadii ay ku lahaayeen madiina iyo tallaabada uu hadda maraykanka ku burburinayo hubkiisa gaaloo dee waa isku dhaqan kuwii hore iyo kuwa hadda joogaba hal dariiq bay marayaan oo dariiq shaydaan ah markii ay arkaan meesha inaysan sii joogayna way kharibayaan oo waxay ka xasdayaan muslimiintu inay helaan waxyaaba iyagoo ay ka qaadi waayeen xoolahoodii inay khanaa'im iyo fay u noqdaan muslimiinta ka cararayaan marka way baabi'inayaan yukhribuuna buyuutahum biaydiihim wa aydi lmu'miniina faactabiruu yaa ulil absaar alla waata uu leeyahay ayagaa gacmahooda ku baabi'inaya waxna muslimiinta baabi'inayay waxna ayagaa baabi'inayay wixii ka soo haray tanna waa siiyo waxaa weeyaan maraykanka markuu labaatan sano ku dhiigbaxay ee afghanistan mujaahidiintu ay kula dagaalameen ay ka qarxiyeen gawaaridiisii waxna muslimiinta ayaa gacmahooda ku baabi'iyo ka qarxiyey waxna isagaba hadda qarxinaya hubkii iyo taangiyadii iyo hubkii wixii wax meesha u yaalay isagaa qarxinaya marka waa isla aayaddu uun aayaddu kaannaha nazalat fi hada alyowm waaqica ka soo dhacda ayaddu way la jaan qaadaysaa lianna qur-aankan ilahi uu talagalay inuu shaqeeyo ilaa qiyaami saaca ee diin bedelaysaa ma jirto oo nasakhaysa sidaa darteed aayaddan hadda sida ka muuqata maraykanka ee waa tii bani nadiir ee ka muuqanaysay markii nabigu uu go-doomiyey madiina ee xaafaddii ka deganaayeen hadda maraykan waaba yahuudba hadda mogta waaba yahuudi lafteedii isaga un sharka noo bedeshay maraykan la baxay mooyaane waa nafsuhum wey yahuudii lafteedii weeye oo aan biyo ka dhibcin ummadda marka inay ay sidaa ula socdaan in gaalo ay noocaa yihiin oysan muslimiinta marnaba aysan wanaag la doonaynin day tabar u dayrsana in ayagu maaragtay wixii ay gacanta ku hayeen ay baabi'inayaan muslimiintana ay ka xasdayaan wax walba oo wanaaga inay iyagu ay uga tagaan hiiladooduna waa noocaas cidda hiila hadda ka dalabta gaalo halkaas uunbay uga tegaysaa oo meel cad bay kaga dhaqaaqaysaa hubkeedii naxta iyo waxeedii naxta siimaysa iyadaa baabi'inayso hadda nimankii intaas labaatan sana ka daba cararayey hubkii xataa hadday ku wareejin lahaayeen waxbay u noqon lahayd laakiin hadda ayagiibaa waxay leeyihiin yaan adinka dib dambe ama meelo kale yaan loo isticmaalina waxay ka baqayaan ayagii in lagu laayo oo diyaaradahooda iyo muxuu ahaa taangiyadooda caalamka meelaha ay ku xadgudbayaan in loo isticmaalay ka baqayaan marka inuusan muslimiinta u gacan gelin bay rabaan waxna aanan ka dheefsan bay rabaan marka waa xaasidnimadoodii weeyaan فالكفر اليوم غدا منا وجلا بل مرتعبا منهار ومضينا عزم يدفعنا في نصر الإسلام وإصرار fakarka senatarka amerikaanka ee ah in hubka lagu wareejiyo xulafada maraykanka inta la gubi lahaa waa fikra ay qabaan dad badan oo amerikaan ah balse aan marnaba laga dhaadhicin karin jenaraalada sarsare ee wasaaradda dagaalka ee maraykanka mid ka mid a arrimaha ka hortaagan waa iyagoo aan wax kalsooni a haba yaraatee ku qabin ciidamada xukuumadda kaabul iyo qodob kale oo ah iyagoo ka cabsi qaba in haddii hubkaas lagu wareejiyo xukuumadda kaabul uu ugu dambayn ku biyo shubto gacanta imaarada islaamiga ee afghanistan mathiyo trilinger waa ku-xigeenka taliska ciidamada ee arrimaha siyaasadda iyo milatariga maraykanka wuxuu kulan su-aalo lagu weydiinayey oo isugu yimaadeen guddiga arrimaha ciidamada ee kongareeska maraykanka ka muujiyey waxaa ka hortaagan in hubkan ay burburinayaan ku wareejiyaan xukuumadda kaabul inta aan wadno howlgalka aan uga baxayno afghanistan waxaan si sugan u baaraynaa qalbiyada ay suuragalka tahay inaan siino xukuumadda afghanistan iyo ciidanka amniga ee jooga afghanistan una adeegsan karaan inay sugaan amniga waddanka ayuu yidhi mathiyo hadalkan oo ka dhigan in hubka ay hadda burburinayaan aanan la siin karin xukuumadda afghanistan maadaama dhowr jeer oo hore maraykanka lagala hor yimid dagaallo culus iyadoo mujaahidiintu adeegsanayaan hubkii amerikaanku farsameeyey baare ka tirsan markaska stimson ee maraykanka laguna magacaabo samiir ayaa leh ma aaminsani inaan si buuxda ugu kalsoonnahay ciidamada afghanistan maxaa yeelay waxaan in badan ogaanay inay leeyihiin daldaloole laga soo geli karo waxaa intaa sii dheer musuq maasuqa ama inay soo banneeyaan xarumihii ay ku sugnaayeen dhinacyada aan ka dhiganayno bahwadaag iyo isbahaysi waxaa dhici karta in berito la saftaan dhinacyo halis nagu ah ayuu yidhi baarahan waxaa la isweydiin karaa maxaa keenay kalsooni darada maraykanka ku qabo xulufadiisa xukuumadda kaabul miyaanay ahayn ciidankii ay soo wada shaqaynayeen labaatanka sano soona qaybsadeen dhibka iyo dhafarta su-aashaas waxaa ka jawaabaya aqoon-yahan maxamuud ugaas oo ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed waxaan aaminsanahay arrintaas hadda cusub oo taas maaragtay maraykanka iyo ka bixitaankiisa iyo qaabka uu la dhaqmayo xulafadiisii hore iyo dhacdooyin hore oo taa lamidabaa markii la eego waxaan aaminsanahay dhowr arrimood sugeyntooda ayaa mas-uulka ama ay u laabanaysa arinta koowaad waxay tahay qamaan bulxan gabyaa la oran jiro soomaaliyeed gabaykiisa waxaa kamid ahayd nin walaalkii doorsaday ilaa darajo siin waa runtii ninka maaragtay ama qowmiyad muslima kasoo jeeda ama qowmiyad kaleba kasoo jeeda ee go-aansada ee maaragtay ku dhaqaaqa inuu cadowgii iyo maaragtay kusoo duulayaashii dalkiisa iyo ummadiisa iyo qowmiyadiisa iyo maaragtay dhulkiisa inuu u heeliyo oo garab u noqdo oo kabaqaad u noqdo ninkii maaragtay go-aanka noocaasa qaato shakhsiyadiisu saas noqoto waxaan aaminsanahay waxaa lagama maarmaan ah sidii qamaan bulxanba uu sheegay inuusan maaragtay wax karaama ah uuna yeelanaynin oo maaragtay bahdilaad iyo maaragtay wax kasta oo xun oo qof bini-aadanuhu ka sarigto sharaf luuba uu kala kulmayo isla qoladii uu uga hiiliyey walaaladii iyo dadkiisii iyo maaragtay diintiisii iyo afkaartiisii iyo wixii uu aaminsanaa marka horta arrinta koobaad waxay tahay waa arrin maaragtay sunno kowliya ah dabadhilifka iyo marka dadka diintoodii gatay iyo qadiyadoodii iyo wadamadoodii iyo ummadoodii inay la kulmayaan masiirka noocaas iyo bahdilaada noocaas iyo maaragtay kalsooni darro kuwii ay maaragtay intaasoo sano u dabadhilifaynayeen aysan ku qabin wax kalsooniya inay la kulmayaan arinta labaadoo meesha ku jirta waxay tahay shaksiyadda nimankan ama maraykan ha noqdeen ama neto ha noqdeen ama reer galbeed ha noqdeen ama gaalgaaldhalao dhamba ha noqdeen marka la fiiriyo taariikhdan hadda dhow wadamada maraykanku afghanistan ka hor weeraray waxaa kamid ahaa vietnam waxaa akifyada ku jira hadda laybarariyada adduunka yaalla sawiro iyo maaragtay qoraalo iyo xataa muuqaalo xilligaas ku saabsan oo tusinaya khudlaankii iyo bahdilidii uu kula kacay dadkii asaga maaragtay dabadhilifka iyo maaragtay shaqaalaha u ahaa ee dadkaas iyo wadankaas uu weeraray kasoo jeeday xiliyadii ugu dambeysay siday dagaal ugula jireen oo uu isticmaalayo xilligii ugu dambeysay oo wadanka ka tegayay diyaaradii ay wadanka ciidamadiisi ugu dambeeyey ay uga baxayeen markii askarigii ugu dambeeyay amerikaanu fuulay runtii jaranjaradii ay kuwa fiidnaamiiskaah la socday ay kusoo fuulayeen way tuureen cagtay ku dhufteen saasayna uga tageen waxayna ku khasbanaadeen dabadhilifkaas inay xaqiiqadii iyo ay waajahaan wixii ay maaragtay gacmahooda ku samaysteen oo dadkoodii iyo maaragtay wadankoodii ay la dagaalameen taariikhda soomaalidu hayso aadka u taqaano waxaa kamid a etoobiyaanka dariska nala ah iyo gaalada maaragtay ama kenyaan ha noqoto ama etoobiyaan ha noqoto ama maaragtay wadamadii kaloo intaas nagu soo duulay ha noqotee soomaalidu way haysaa runtii dad dabadhilifka ah oo soomaalida ahaa oo wadamadaas iyo dowladahaas iyo soo duulayaashaas kala duwan la shaqeynayay waxyaabihii ay kala kulmeen iyo sidii ay ula dhaqmeen iyo bahdilaadii ay u geysan jireen markay ka dhimaystaan dantooda waa soomaalidu way haysaayo waa taariikh laga dharagsan yahay waxaana keenaysa marka horeba awalkiiba aragtida iyo maaragtay fikirka ay ka haystaan nimankan dabadhilifka gaaladaasu mayna ahayn inay dad maaragtay muxtaramiina yihiin oo xulafo leyihiin oo saaxiib leyihiin oo maalinkii ay dantooda ka gaaraan oo maaragtay ujeedooyinka ay kala haayeen iyo baahida ay u qabeen ay ka dhamaystaan ama baahiyahaasu meesha ka baxaana ay sida ugu dhaqsaha badan maaragtay ay u tuuraan ama xataa marka inta badan gacantooda ay ugu dilaan waxyeelo ugu geystaan marka tan labaadna waa arintaas
hadda waxay ciidamada maraykanku burburinayaan dhammaan wax waliba marka laga soo tago hubka ay awoodaan inay diyaarado ku daabulaan waxay burburinayaan gaadiidka dagaalka teendhooyinka ciidamada qalabka dhismaha iyo xitaa matoorada dhaliya korontada heer ay warbixinadu sheegayaan in arrintaas ay aad uga caroodeen ciidamada iyo mas-uuliyiinta xukuumadda kaabul oo jeclaan lahaa in ayaga lagu wareejiyo saraakiisha qaar ee amerikaanka waxay soo jeedinayaan inay wanaagsan tahay in qalabka dhismaha iyo teendhooyinka la siiyo dadka shacabka ah maraykankuna uu arrintaas ku gorgortamo laakiin sargaal kale oo amerikaan ah laguna magacaabo kordisman ayaa arrintaas aad u diidan wuxuuna leeyahay haddii teendhooyinkaas ay gacanta u galaan daalibaan culays nooce ah ayaa soo wajahaya hogaamiyaha oggolaaday in arrintaasu dhacdo bal qiyaas haddii teendhooyinka amerikaanka ee yaalla duleedka kaabul ay daalibaan u adeegsato weerarada waxa ugu fudud uguna amni fiican waa in dhammaan la baabi'iyo qalabyadaas ayuu yidhi لا لن نلين ونستكين لخصمنا سنظل كالأساد كالبركان mid ka mid a taxadiyada ugu ballaaran ee haysta maraykanka kadib kabixitaanka waddanka afghanistan waa sida ay ku heli karaan xogta waddankan iyo dhaqdhaqaaqa imaarada islaamiga ah oo lagu wado inay isku fidiso waddanka oo idil oo ay ku jirto magaalo madaxda dhammaan saraakiisha maraykanka iyo xitaa khubrada ka faallooda arrimaha caskariga waxay aaminsan yihiin oo ay qabaan dareen ah in shaki la-aan wakhti yar gudihiis ay imaarada islaamiga ah la wareegi doonto waddanka afghanistan oo idil sidaas darteedna uu maraykanka soo wajihi doono culays ah helitaanka macluumaadka waddanka afghanistan wargeyska new york times oo soo xiganaya macluumaadyo qarsoodi ah ayaa tilmaamaya in c i eda maraykanka ay raadinayso badiil ay ku heli karto xogaha amni iyo kuwa sirdoon ee ay uga baahan tahay waddanka afghanistan marka ay ciidamada maraykanku dhammaan isaga huleelaan waddanka afghanistan saraakiisha c i e da ayaa isku dayaya inay saldhigyo qarsoodi ah ka helaan meelo u dhow waddanka afghanistan bakistan ayaana ah goobta ay aadka u doondoonayaan inkastoo amni ahaan ay adag tahay marka loo eego muslimiinta bakistan oo aad u nacab maraykanka iyo howlgallada mujaahidiinta oo si fudud uga dhici kara waddankaas waxay kaloo mas-uuliyiinta amerikaanka kala shaandhaynayaan khiyaar ay ka mid tahay in saldhigyo ay ka helaan jamhuuriyaadka yaryar ee midooda soofiyeed taasina waxaa si adag uga hor imaan doona faladimir putin madaxweynaha waddanka ruushka madaxii hore ee c i e da oo la hadlay new york times wuxuu sheegay inay suuragal tahay in la adeegsado shabakado jawaasiis ah oo lagu soo reebo waddanka afghanistan kuwaas oo macluumaadyo sirdoon ka soo aruurin doona daalibaan iyo alqaacida sida uu hadalka u dhigay haddii aanu halkaasii joogin wardoonno iyo jawaasiis waxaa taxaddi adag noqon doona in la helo xogo milatari ayuu yidhi douglas london madaxii hore ee sirdoonka c i e da maraykanka inkastoo ay c i e du si uga walaacsan tahay kasoo bixitaanka ciidamada maraykanka ee afghanistan haddana waxaa walaaca ugu badan haystaa jawaasiista turjumaanada iyo shakhsiyaadka sida dhow ula shaqaynayay ciidamada maraykanka waxay hadda dareemayaan in ciidamadii ay labaatanka sano adeegayaasha u ahaayeen ay isaga baxayaan waddanka afghanistan ayaguna ay ku harayaan waddanka maadaama aanay awood u lahayn ama aan loo oggolayn inay sii raacaan ciidamada ka sii baxaya waddanka afghanistan
c i ada maraykanka ayaa isku dayday qorshayaal dhowr ah oo ay ku doonayso inay qaar ka mida jawaasiista iyo turjamaanada aadka ugu dhowaa maraykanka lagu geynayo wadanka maraykanka balse waxaa arrinkaas aada uga hor yimid mas-uuliyiinta maraykanka oo tilmaamay inaanay sinaba loogu kalsoonaan karin dad u dhashay wadanka afghanistan ixtimaalaadka ay kala rogrogayaan mas-uuliyiinta maraykanka waxaa ka mid ah in jawaasiista iyo ehladoodaba la geeyo waddamo aan ahayn maraykanka halkaasna lagu biilo balse waxaa iyadana arrinkaas diidan dowladda maraykanka oo culays dhaqaale u aragtay inay dusha saarato dadkaas ay ku shaqaysanaysay labaatanka sano shabakadan basaaska u ah maraykanka tarjamaanada iyo shakhsiyaadka kale ee sida dhow ula tacaamulayay maraykanka waxay ka walaac qabaan in la dilo ama gacanta lagu dhigo marka uu maraykanku isaga baxo waddanka afghanistan iyagoo daraynsan xukunka sharciga ah ee ay leeyihiin nadiir axmed waa turjumaan afghaani ah oo soddon iyo shan jir ah wuxuu laba sano oo xiriir ah la shaqaynayay ciidamada ingiriiska ee jooga afghanistan markii dambena shaqada ayay ka eryeen moobeel uu u soo gaday darteed kaasoo aan ahayn nuucii ay dalbadeen ciidamada ingiriiska wuxuu hadda sheegayaa inuu dareemaya halis dhanka noloshiisa ah markii ay ciidamada ajnebigu isaga baxaan waddanka afghanistan isaga iyo shakhsiyaad kale oo wejiyada xirtay cabsi darteed ayaana dhigay bannaanbaxay ku dalbanayaan in laga daadgureeyo waddanka afghanistan xaaladdu way sii adkaan doontaa markii ay ciidamada ajnebigu isaga baxaan waddanka waxaan ka cabsanaynaa dagaalyahanada maxaa yeelay wejiyadeena ayay yaqaanaan ayuu yidhi nadiir axmed wuxuu intaa ku daray in imaarada islaamiga ee afghanistan ay ka aaminsan tahay inay yihiin dad gaaloobay oo jawaasiis ah taageerana siiyey cadow kusoo duulay waddanka sidaa darteed wuxuu tilmaamay in haddii nolosha lagu qabto uu filan karo in madaxa laga jaro walaaca jawaasiista iyo walbahaarkooda waa mid soo noqnoqda mar kasta oo uu shisheeyuhu kusoo duulo waddan muslim ah gaar ahaan xilliyada ay ka guurayaan waddankaas waxayna muujinaysaa in shisheeyuhu aanay waxba ugu fadhin shakhsiyaadka diintooda iyo dadkooda ka beri noqday ee ku biiray safka cadaawaha waxay uga dhigan yihiin wax magarad iyo dad liita sidaas darteed culays kuma hayso inay maalin cad uga dhaqaaqaan bannaanka iyagoo keligood wajahaya masiirkooda waxaana ay horay uga dhacday soomaaliya iyo ciraaq marka aynu ka nimaadno aragtidaasi liidata ay shisheeyuhu ku eegayaan jawaasiista iyo shakhsiyaadka ka hiliya ummadooda waxay jawaasiistu tuka cambaar leh ka yihiin bulshada muslimka ah dhexdeeda waxaana loo arkaa inay yihiin dad liita oo cadow ah ayna tahay in aad looga taxadaro soomaaliya waxaa hadda ku sugan shisheeye afrikaan iyo caddaanba isugu jira oo kusoo duulay ummaddan waxaana u shaqeeya shabakado jawaasiis iyo kooxa lagu sheegay turjumaan marka laga soo tago kumanaanka askari ee muuqda ee soomaalida ah ee ka barbar dagaalamaya haddii ay dalka isaga cararaan shisheeyaha halka luku taagan waxaa shaki ku jirin in dhammaantood bannaan cidil ah looga tegi doono caaqilkana waa midka ku waana qaata dadka kale doqonkuna waa kan isaga lagu waana qaato sheekh faarax oo ka mid a culimmada diinta islaamka ayaa u soo jeedinaya dadka noocaas ah inay ka toobad keenaan ficilkaas inta ay goorigoor tahay oo aynan khasaarin adduun iyo aakhiraba dariiqaasunbay kuwana mari doonaan wayna sheegayeen laftoodu oo ayagaaba arrintaasba cadaynayaba doodo ay qabteen waxaan ka maqlaya iyagoo dhahaya maraykanka wuxuu ka baxaya afghanistan dowladdii uu dhisay isagu barbaariyey baska ku hoos tuuray oo labaatan sano kadib annagana saasay nagu samaynaysaa beesha caalamka waynaga tegayaan wayba tawaqacayaanba wayna dhacaysaa biidni illaahi marka waxaan ugu baaqaynaa dadkaas ee ku khadaacmay gaalo inaanay gaala wax u hayn alla waata uu leey factabiruu yaa ulil absaar factabiruu yaa ulil absaar ku cibro qaata dhaqanka gaalo iyo yahuud iyo waxa saasuu weligiis ahaa jiray tan kale qoryihii muxuu ahaaye munaafiqiinta ahaa abtira ladiina naafaquu yaquuluuna liikhwaanihim aladiina kafaruu min alkitaab lain ukhrijtum lanakhrujana macakum walaa nudiicu fiikum axada abadan wain qutiltum lanansuranakum wallahu yashhadu inahu lakadib waa layidhi waxay ayagu isu ballan qaadayaan oo hiilada iyo isgarabtaaguna waa beentood wey waxba isu qaban maayaan kana kan waxba u qaban maayo kana kana u qaban maayo marka waa isku dan unbuu kana raasanaya kana dansu raasanaya haddii marka ay u soca weyda ninba naftiisa unbuu meel kala baxaya lain ukhrijuu laa yakhrujuuna macahum wala in quutiluu laa yansuruunahum wala in nasaruuhum layuwalluna aladbara huma laa yunsaruun aayaadkaas ayaa kollayba ku rumoobi doona wey kuwa hadda ka daba cararaya shilimaadka yaryar ee aan qiimaha lahayn ee jawaasiista ugu noqonaya ee ciidamada u noqonaya ee u noqonaya khadamada ee u shaqaynaya ee tusinaya meelihii muslimiintu maaragtay ay ay ka jilicsanaayeen oo hor socda oo tusinaya meelihii maaragtay tawaajudka ay ku lahayn mujaahidiintu iyagoo u dhigaya sharaaixda ku kaydinaya iyo teleefonada dhigaya halkaasay ku dambay doonaan marka hadda intay goori goor tahay waxaan ugu baaqaynaa jawaasiista iyo askarta iyo waxa ayaga la shaqeeya waxa ayagaas ee ku xiran oo dhan ama laabta ka jecel amaba ficilhaan u taageerayaahu inay ka waantoobaan oo isaga haraan oy ka baraa'a qaataan ay ka toobad keenaan waa ilaa hadhow qofka haddii gacanta lagu dhigo isagoo ridno ku jira de qofkaasi khiyaar ma laha weye in la dilo unbay noqonaysaa sida haddaba kuwan ay ka cabanaya ee afghanistan jooga waana la laynaya ay leeyihiin kuwaana xageen galnaabil cidna ma qaadayso cidna lagama yaabo inay qaado oo hadda in la dhoofiyo cid ma dhoofinayso maraykanku isagaaba bixila oo ciidankiisa u bixiy uu la'yahay haddana halkan markuu ka baxayo inuu cid ka qaado oo cid uu ka dhoofiyo waa waxaan dhacaynin wey gaal markuu kaa dhammaysto halkaasu kaaga dhaqaaqaya ama ha lagu dilo ama ha lagu daayo laakiin isagu dantiisu fiirin hadduu meesha ka waayo ciduu ku adeegan jiray waxba ku fali maayo waana wax lagu yaqaano weligeedba bal waxaaba la xaqiijiyeyba ciday ku shaqaystaanba inay ayaguba ay dilaanba iskada inay wax u qabtaane ayagaaba dilayaba marka waxaan leenahay muslimiinta oo dhanna ugu baaqayna diintooda inaysan u dayicin wax yar oo shilimaad ah oo gaala ay wado oo gaala ay bixinayso inaysan diintoodii aysan uga leexanin oysan hamigooda aysan ku xirin gaalo iyo aad wax ka heshiin oo risqigooda ilaahay baa kafaalo qaaday dariiq xaqa ay ku raadsadeen oo xalaala wi hadda ku jiraan ay kasoo haraan wax hadda u hanqaltaagaye hadda weli ay hamuunta u qaban ee gaala la shaqeeyaanna inay ku waana qaataan afghanistan iyo meelihii ka horreeyaba sidaasaan ugu baaqaynaa dadka oo dhan guud ahaan أنا المدمن المسرف المذنب أنا التائه البائس المجدب فأمي هوايا وذنبي imaarada islaamiga ee afghanistan ayaa bayaan ay soo saartay waxay dhankeeda baaq toobadkeen ah ugu dirtay cid weliba oo ku saf noqotay shisheeyaha waxayna sheegtay in haddii ay la yimaadaan toobad dhab ah aanay jirin wax dhib ah oo ay la kulmi doonaan
maraykanka ayaa hadda ku howlan in ugu yaraan dowladaha qaar uu ku qanciyo sida turkiga inay kusii baaqi ahaato afghanistaan tan iyo inta maraykanka uu si dhammaystiran uga baxayo waddanka afghanistaan dowladda turkiga ayaa dhankeeda waxa ay doonaysaa in ay fuliso rabitaanka maraykanka balse warbixinadu waxa ay tilmaamayaan in erdogan uu cadaadis ku saarayo bayden inuu ka tanaasulo arrimo ay isku haystaan labada dhinac taas beddelkeedana ciidamada turkiga ay sii joogi doonaan waddanka afghanistan turkiga ayaa doonayso in maraykanka uga tanaasulo iibsashada sawaariikhda c afar boqol ee ruushka uu farsameeyo taas oo ay diidan yihiin saraakiisha maraykanka maraykanka ayaa doonayo in ciidamada turkiga ay ilaaliyaan ammaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada kaabuul halkaas oo ah goobta ugu badan oo ay ka duulaan diyaaradaha maraykanka ee daabulaya ciidamada maraykanka saraakiil ameerikaan ah oo la hadlay wakaaladda wararka ee royters ayaa tilmaamayo inay muhiim tahay in kaabuul uu ka furnaado garoon amni ah oo xilligii ay doonaan ay ka degi karaan diblomaasiyiinta reer galbeedka ah si taas loo helana ay muhiim tahay in la helo ciidamo ilaaliyo ammaanka garoonka magaalada kaabuul oo ku yaala meel taag ah oo ka mid ah buuraleyda handkosh worl street journal oo soo xiganayo saraakiil amni ah ayaa sheegay in turkiga uu doonayo in howlgalladeeda afghanistan ay soo afjari doonto markii uu bayden iyo ururka nayta ay dhammeeyaan ka soo bixitaanka waddanka afghanistan haddii la waayo ciidamo ilaaliyo garoonka diyaaradaha ee magaalada kaabuul waxa ay ka dhigan tahay in ay xirmi doonaan safaaradaha ajnebiga ah ee ku yaalla magaalada kaabuul kuwaas oo ka baqayo weerare ay kala kulmaan imaarada islaamiga ah ee afghanistan wasiirka gaashaandhigga ee dowladda turkida khaloosi akar ayaa tilmaamayo in haddii ay taageero xagga siyaasadda iyo militarigaba ay helaan ay ciidankiisa sii joogi doonaan garoonka diyaaradaha ee lagu magacaabo xaamid karasay isagoona intaa ku daray inay sugayaan jawaabta arrinkaas la xidhiirta dhinaca kale imaarada islaamiga ee afghanistan waxa ay sheegtay inay sinaba u ogolaan doonin in ciidamada shisheeyaha ay sii joogaan waddanka afghanistan waxaana ay ku baaqday in si buuxda loo fuliyo heshiiskii dooxa ee ka dhignaa in dhammaan ciidamada maraykanka iyo kuwa naata ay isaga bixi doonaan waddanka afghanistan afhayeen u hadlay imaarada islaamiga ah oo lagu magacaabo suhayl ayaa tilmaamay in turkida ay qayb ka ahaayeen ururka naata ee duulaanka ku soo qaaday waddanka afghanistan sidaas daraaddeedna ay lama huraan tahay inay isaga baxdo waddanka afghanistan dowlad kasta oo ku harta waddanka afghanistan waxay imaarada islaamiga ah ku tilmaantay inay ku tirsan doonto dowlad gumaysidoon ah
إلى المعارك مثلما يتسابق العباد إن صدح الأذان ويدافعون عن النبي وشرعه
dowladda turkida ee uu hogaaminayo rajab dayib erdogan ayaa ah dowlad cilmaani ah sida iyadaba isku tilmaantay waxaana mar weliba maraykanka iyo naata ay ku garab taagan tahay duulaanada ay ku qaadayaan caalamka islaamka mid ka mid ah wadamada ay duulaanka iyo faragelinta kula jirto turkida waa dalkan soomaaliya iyadoo shisheeyaha ka socda wadamada afrika iyo yurub ku garab siinayso duulaanada ay ku soo qaadeen ku dhaqanka shareecada islaamka ee ka jira wilaayaadka islaamiga ah turkigu horta wuxuu ahaa dayr iyo maaragtay runtii difaac iyo dhufays aada wax badan ugu taray wadamada reer galbeedka iyo yurubta iyo maraykanka iyo maaragtay siyaasadahooda iyo duulaamadooda iyo maaragtay danahooda caskariga iyo siyaasadeed iyo dhaqaalaba laga soo bilaabo xilligii nineteen fifty two lagu daray neto wax loogu yeero sidoo kale way sii laba tibaarantay oo way sii badatay maaragtay muhiimadda uu lahaa iyo maaragtay danaha uga qabsoomayey iyo meesha uu ugu jiray iyo kaalinta uu bixinayey way sii liban jibaarantay oo way sii badatay xilligan iyo marka hadda loo yimaado go-aamadan ay ka dhawaajiyeen iyo maaragtay arrinta la xiriirta ka bixinta maraykanka ee afghanistan iyo joogitaanka ay leeyihiin wadankan sii joogayno meelo cayiman baanu maaragtay gacanta kusii haynayna waa run arrin horta runta marka koowaad kow ayaga uga dhigan kaar ay ciyaarayaan oo cadaadis badan oo waayadan dambe maraykanku uu ku hayay oo dhan walba leh ay isleeyihiin ama ay wax idinka khafiifisaay oo wax idinkaga tartaa oo runtii ninkan uu isku dayayo inuu maaragtay tusiyo weji ah inuusan is adkaynaynin maaragtay waxna ku diidaynina uu yahay nin danahoodii iyo maaragtay sidii siyaasad ahaan iyo caskari ahaanba uu dhufayska ugu ahaa uu weli dhufaysu yahay horta waa arrin uu isku dayay inuu sidaa u isticmaalo uu uga faa'iidaysto si wax un cadaadiska uga imaanaya oo ayadan dambe ee dhowrka nooc uu maaragtay uga khafiifo marka la fiiriyo asagu runtii doorka uu ku lahaana hadda waa wax iska cado runtii waa ka tirsanaantiisa neeto ciidamada uu ku leeyahay dhaqaalaha uu ku bixiyo waxay ku sheegaan runtii wadanka labaad mararka qaarkoodna wadanka saddexaad ee taageerada ugu badan iyo cuduuda ugu badan iyo dhaqaalaha ugu badan iyo maaragtay contributionka ugu badan ku leh ururkaas meesha loo isticmaalaya iyo hadda maaragtay awooddaas meeshay ku jeedayna waa wadamada afghanistan iyo soomaaliya iyo maaragtay suuriya iyo ciraaq iyo yaman iyo wadamada islaamka ah ee lamidka marka isagu mar walba horta roolkiisu wuxuu ahaa iyo doorkiisu wuxuu ahaa in marna uu difaac noqdo oo dhufays uu noqdo marna uu noqdo albaab iyo maaragtay meel laga galo iri laga galo wadamo badan oo islaam ah maadaama runtii maanta marka laga soo tago siyaasadaha cadcad ee tusaale ahaan taalibaan ay ka qaadanayso kale iyo go-aamadeedoo kale arintaas la xiriirto marka laga soo tago ay runtii jirto in mujtamacaadka muslimiinta waa in badan ku sirmaan xaqiiqada wadankaas iyo madaxdiisa iyo wuxuu yahay iyo maaragtay danaha ka fula saameynta uu ku yeesho wadamada islaamka iyo galaalgalkiisa dhaqaale iyo ku caskari iyo ku siyaasadeedba in dad badan runtii ay ku kadsoomaan oo muuqaalka kore ee ah wadan islaami oo awood badan u muuqdo keliyana arinta keliya oo kasoo horjeeda ama hadalka keliya oo taa kasoo horjeeda oo mujtamacaadkaas u muuqata ay tahay go-aamada runtii hadda tan imaarada islaamiga oo ay qaadatay oo kale ah oo runtii wax badan iftiiminaya oo kale ah kuwa markii laga soo kaco runtii ma jirto wax kale oo mujtamacaadkan maaragtay muslimka oo runtii hadee xiliyadan dambe oo jahliga iyo maaragtay ay iska bateen meel laga soo galo oo wuxuu noqonayaa sidii uu muddada dheer toddobaatanka sana u ahaaba albaab runtii aad maaragtay ay nimankaas uga faa'iideystaan oo ay ka galaan caalamul islaami iyo wadamo badan oo maaragtay isagu uu juqrafically juqrafi ahaan markii la fiiriyo uu xataa uu albaab u yahay sida balkaniska iyo wadamada lamidka marka doorka turkigu runtii waa doorkaas saameynta iyo natiijada dhabtahay ee uu leeyahayna ay tahay taban taabinta iyo maaragtay wadda u falidda xamlaadkaas iyo duulaanimada iyo maaragtay dadaaladaas ay wadaan dowladaha iyo ururada sida neeta ah waxaan wada ognahay oo dadku ka dharagsan yihiin kaalinta uu ku jiro maraykan marka ay timaado bariga dhexe waxa loo bixiyey iyo falistiin iyo yuhuud iyo dhaqaalaha maaragtay uu ku bixiyo xiriirka ganacsi ilaa heer la gaaray maaragtay ay xaqiiqooyinka ay soo bandhigayeen walaaluhu ay kamid tahay oo kale ilaa heer uu gaaray inuu kabaha gabdhaha muslimaadka calosha looga laadayay baytulmaqdis in shirkadihiisa iyo maaragtay dowladiisu ay maaragtay ay waxay bixiyaan oo ugu tabarucaan oo siiyaan yuhuuddaas ay yihiin marka roolkiisa iyo doorkiisa iyo kaalinta ugu jiraa waa runtii taas aadka u foosha xun
ليعيدنا في ظلم الجهل استكبارا كي لا نحيا أبدا كرما وبشرعة ربي أحرارا sida ay xaqiijiyeen saraakiil amerikaan ah oo la hadlay warbaahinta balse diiday in magacyadooda warbaahinta loo adeegsado waxaa lagu wadaa in maraykanka uu soo afjaro ka bixitaanka waddanka afghanistan bisha toddobaad ee sanadkan laba kun labaatan iyo kowda taas oo ka dhigan inuu ka soo hormaray wakhtigii uu go'aamiyey joe baiden wasaaradda dagaalka ee maraykanka waxay hadda diiday inay bixiso faahfaahinadii toddobaad weliba ay bixi jirtay ee ku aadanaa halka uu marayo ka bixitaanka ciidamada maraykanka ee afghanistan waxaana ugu wacan bay tiri iyadoo ilaalinaysa xogaha militari ee maraykanka saraakiisha sare ee militariga maraykanka waxay qaarkood soo jeediyeen joe baiden inuu ogolaado in diyaaradaha doroniska ee maraykanka ay duqaymo ka fuliyaan waddanka afghanistan haddii ay timaado cabsi ah in kaabul ama kandahaar ay gacanta u gasho imaarada islaamiga ah ee afghanistan xilli weli aanay jirin isfaham rasmi ah oo dhex maray amerikaanka iyo dalalka dariska la ah afghanistan kuna guuldarraysteen amerikaanku inay saldhigyo militari ka helaan waddamadaas ayaa khiyaarka furan haddiiba ay dhacdo in duqaymo diyaaradeed laga fuliyo afghanistan wuxuu yahay in diyaaraduhu ka soo kacaan garoonka militari ee adafra kaas oo ku yaala waddanka iskutaga imaaraadka carabta balse arrintaas waxaa diidan saraakiisha warkooda la maqlo ee wasaaradda gaashaandhigga maraykanka joe baiden laftiisana wuxuu ka meermeerayaa inuu saxiixo arrinkaas maadaama maraykanku aanu tabar u haynin maalgelinta howlgalladaas caskari oo ay ku baxayso balaayiin dollar oo lacago ah
بصوت رهيب الصدى نريد الشريعة تعلو الدول نريد اجتثاث اللداء اندهى وإقشاع ردات si kastaba labaatan sano kadib waa kuwan reer afghanistaan oo dareemaya saxsaxada guusha waxay rajaynayaan in maalmaha dhow ay qaabilaan nasri ilowsiya culaysyadii ay kala kulmeen shisheeyaha dalkooda ku habsaday waxay u hamuun qabaan mar kale inay hoos harsadaan raayada shareecada ee astaanta u ah imaarada islaamiga ee afghanistaan kuna liibaanaan liibaan adduunyo iyo mid aakhiraba ku dhaqanka shareecada islaamka وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون
نريد الشريعة تعلو الدول نريد اجتثاث لداء اندهى وإقشاع ردات guusha afghanistaan iyo jabka maraykanka wuxuu deliil maragma doontaa u yahay in ummaddii dagaalanta allana tala saarata wakhtigubaa ha dheeraadee ay maalin uun ku naaloon doonto xorriyad iyo madax bannaani u horseedda inay isku maamusho shareecada islaamka culimmada muslimiinta iyo aqoon-yahanada islaamiga ayaa tilmaamaya in casrigan uu yahay casrigii islaamka dadkana ay la gudboon tahay inaanay sii raacin dooni sii degaysa oo maraykanku naaquda ka yahay
الشريعة تعنو الدول نريد اجتثاث اللداء اندهى
horta diin baan leenahay diinkan aan leenahay wuxuu inoo sheegayaa ninka dagaal galo jihaad qaado inuu guulaysanayo diinka haddaan rumaynayn aayadaha qur-aanka ilaahay sheegay subxaana wa tacaala sheegay walaqad katabnaa fi zabuuri min bacdi dikri waan qornay nabi muxamadow fi zabuuri ay fii jamiici lkutubi lmunazala towraad iyo injiil iyo furqaan iyo ayi kitaabo ilaahay soo dejiyay waxaan ku qornay min bacdi dikri ay bacda kitaabati lawxi lmaxfuud markii ilaahay uu ku qoray lawxulmaxfuudka ka galaad yaa laga soo guuriyay lawxulmaxfuudka markaasaa kutubta la soo dejiyo lagu qoray waxaa lawxulmaxfuudka lagu qoray ee kutubtan ilaahay uu soo dejiyey lagu qoro lagu soo guuriyey muxuu yahay waa jumladan intan soo socoto waxaa ku qoran lawxulmaxfuudka oo kutubtan kale lagu soo guuriye waxaa weeye dad yow ogaada iclaan guud muslim iyo gal ana alarda yarifuhaa cibaad iyo saalicuun dhulkan ilahay baa iskale subxaana wa tacala sooma dhulkan ilaahay wuxuu dhaxal u siinayaa uu dhiibayaa addoommadiisa wan wanaagsan walaalayaa marka mala fahmay kenyaata addoon wanaagsan miya etoobiyaan ma addoon wanaagsan ba gaal addoon wanaagsan miya ilaahay wuu ka furtay subxaanahu wa tacaala rajo loogama qaba in loo dhiibo dhulka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxoogaa maalmo yar uu ku amurtaa taagan kara laakiin rajo loogama qaba in inti tamkiin la siiyo oo weli yahay ma dhacayso ninkii muslima sidaas ma waayo asaga imaankiisa wax ka dhima
بصوت رهيب الصدى نريد الشريعة تعلو الدول نريد اجتثاث النداء اندهى وإقشاع ردات عبد الهبل نريد الدمى تحت أقدامنا وإسلامنا فوق كل الملل ولا تقبلي نصف حل ولا بقاء اللئام إذا لم تزل
في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين شاهد
guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka oo aan toddobaadkan gebi ahaantiisaba ku soo qaadannay dardarta uu ku socdo qorshaha uu maraykanku uga baxayo waddanka afghanistaan iyo walaaca durba soo fod saaray xukuumadda kaabul iyo shabakadaha jawaasiista iyo tarjumaannada isugu jira ee uu maraykanku ku shaqaysanayey waxaan u mahad celinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalay martida iyo sidoo kale dhegaystayaasha intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين عن أسود العز سائل وجدود الصالحين عن شهيد الدين يدمى ريحه المسك الثمين يكبر الغيظ لأنا قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير إنا ليس تبلينا السنين يكبر الغيظ لأنا